الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين صلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد marka wada qorshuhu wuxuu ahaa usbuuc hore imtixaan caawa kale inay noqoto laakiin maadaama usbuuc hore uu baaqday muddo la kala maqnaa waxaan ka baqay ardadu inayna kuba talagelin marka insha allahu tacaala habeenka saddexaad ee barnaamijkii su-aaluhu intii la soo maray ilaa kitaabu salaad laga soo gaaro ay noqon doonaan insha allahu tacaala caawana cashrika oo kitaabu salaad ka bilaabanayaynu horey u wadaynaa saa darteed buu haddaba alinku wuxuu yihi raxima allahu tacaala fardun calaa mukalafin qad aslama wacan maxiidin wa nifaasin salima وواجب على ولي الشرع أن يأمر الطفل بها لسبع والضرب للعشر وفيها إن بلغ أجزد ولم يعد إذا منها فرغ لا عذر في تأخيرها إلا لساه أو نوم أو, نوم أو للجمع أو للإكراه ووقت ظهر من زوالها إلى أن زاد عن مثل لشيء ضللا ثم به يدخل وقت العصر واختير مثل ذل ذاك القدر جاز إلى غروبها أن تفعل ووقت مغرب بهذا دخل والوقت يبقى في القديم الأظهر إلى العشاء بمغيب الأحمر وغاية العشاء فجر يصدق معترض تضيء منه الأفق واختير للثلث وجوزه إلى صادق فجر وبه قد دخل الصبح واختير إلى الإسفار جوازه يبقى إلى الإدبار يندب تعجيل الصلاة في الأول إذا أول الوقت بالأسباب اشتغل وسن وسن الإبراد بفعل الظهر بشدة الحر بقطر الحر لطالب الجمع بمسجد أتي إليه من بعد خلاف الجمعة صلاة ما لا سبب صلاة ما لا سبب لها صلاة ما لا سبب لها امنع بعد صلاة الصبح حتى تطلع وبعد فعل العصر حتى غربت وعندما تطلع حتى ارتفعت والاستواء على جمعة إلى الزوال والاصفرار لغروب ذي كمال أما التي لسبب مقدم كالنذر والفائت لم تحرم وركعة الطواف والتحية والشكر والكسوف والجنازة وحرم الكعبة إلى الإحرام وتكره الصلاة في الحمام مع مسلخ وعطل ومقبرة ما نبشت وطرق ومجزرة مع صحة كحاقن وحازق وعند مأكول صلاة التائق إلى إن شاء الله تعالى إنها سوى عشر كأنه كساب صنان دون هذه ألا يرهدوه kitaabu salaa waa rukniga kubaad ee arkaanta islaamka markii fiqiga camaliga laga hadlayo ruknigii asalahaan caqadiga ahaa ee shahaadadii iyo towxiidkii ka horeeyeyna waxaanu ku soo marnay muqadimadii iyo hordhici abwaabu tahaarana waxay ahayd shardiga ugu muhiimsanee bacda alislaami ay salaadu leedahay saa darteed baa axkaamtiisu maadaama ay badan tahay lasoo hormariyey halkan mualifku masaa'ib dhowra baabu salaad la xiriir uu kaga hadlaa marka kaga hadlay marka waad wuxuu leeyahay calaa man tajib yay salaadii ku waajibtaa fardun waxaa u farad iyo waajib ku ah salaadii baa waajib iyo farad ku ah calaa mukallafin qof kasta oo mukallafa mukallafku waa baaliq caaqila qofka baaliqee qaangaarka ah caaqilkan ee caqligiisii iyo garashadiisii joogta weeye halkaa waxaa baxay sabigii salaadu farad kuma aha qofkii garashadiisu ay tagtay ee maskaxdiisii iyo maankiisii waayey qofkaana salaad laguma laha labadaas midna mukallaf lama yidhaahdo marka fardun ay hiya salaadu fardun waajib weeye calaa mukallafin qof mukallaf oo qaangaarna ah garashadiisii iyo caqligiisiina joogo qofkaasoo qad aslama islaamay islaamnimana la yimid oo muslim ah waa takliifkiiyo faradka laga muطaalabaynayo laga dalbanayo inuu la yimaadee laga doonayo wa can maxiidin xayd iyo wa nifaasinna qadsa salima ka nabadgalay wuxuu yihi shuruuط اlwujuubi altakliifu wاlislaam wey wاlkhuluwu min almawaanici saddexdaasuu lagu soo ururin karaa inuu qofkii mukalaf yahay oo caaqil baaliqa u yahay shardiga labaad inuu muslim yahay shardiga saddexaad in mawaanicdii salaada reebaysa mustataadka ahayd aanay la xiriirin oo xayd iyo nifaasa haddaba haddii qofkii mukalaf muslima uu yahay mawaanicna aanay jirin salaadii faradka ahayd waa laga rabaa amaa sabiga iyo majnuunka inaan laga rabin nabiga inuu ka sugan tahay oo markii ulaa rufica alqalamu can alaaatin saddex wax looma qoro can isabiyi xataa yabluga ilmaha yarka ilaa uu qaan gaaro wa can ilmajnuuni xataa yacqila qofka waalan ilaa uu caqli ka yeesho wax ka kala garto amaa ereygan uu yihi qad aslama fuqahadeennu waxay isku raacsan yihiin shuruudu wujuubi salaati waxaa ka mid ah islaamkii waxayna ku leeyihiin salaadu laa tajibu calaa kaafirin gaal kuma waajibta salaad wujuubka ay ka hadlayaan waa wujuubka muطaalabada iyo ka tabadagi iyo kutixraac caleh weeye ee axkaamu dunya ah ama axkaamu aakhira ma loo qabsanayaa sidii kelimatu tawxiidka loogu su-aalayay si ku xigtaa loo weydiinayaa oo ilaahay waa qur-aan ku sheego markii la yidhahda maa salakakum fii saqar qaaluu lam nakun min almusalliin maanaan tukan jirin bay yidhahdeen taasi waxay leeyihiin waa fii axkaami alaakhira oo gaaladu axkaamu alaakhira waa laga dalbayaa salaadii waana loo ciqaabayaa ka tegitaankeedii ama fii axkaami dunyaa qofka gaalka ee muslimiinta cahdiga iyo dimada ula nool sida aan kelimatu tawxiidka loogu qasbaynin oon loogu laasiminayn gaalnimadiisana cahdi iyo dima haddii lala galo aan loogu qasbayn inuu ka baxo ayaan salaadana looga dalbaynin oon loogu qasbaynin hadhow hadduu soo islaamana waajibba markii hore kuma ahayn oo qadaheedii laga dooni maayo gabadhu hadday caado qabto iyadana khabarkaa ku asaxay ijmaacuna waa ku guntamay inayna salaad tukanaynin oon laga aqbalaynin nifaaskuna waxaynu soo marnay inuu xukmulxaydi oo kaleeta leeyahayo xadiidka ummi salaama kaanat innifasaau tajlisu calaa cahdi rasuulillaahi sal sl arbaciina yowman afartankaa maalmood salaadna ma tukan jirin mana soomi jirin ilaa idaa ra'at iuhra inay daahirnimo aragto dhiiggiiba ka go-a maahane markii la yidhaahda ilmaha sabiga ah salaad waajib kuma aha haddana waxaa wanaagsan in la fara oo la baro wawaajibun waxaa waajib ku ah calaa waliyi sharci sharci ahaan sabiga ilmaha qofkii weliga uu ahaa ee xilkiisa iyo mas-uuliyaddiisu ay saarayd an ya'mura طifla ilmaha yarkaa inuu amro lisabbihaa bisalaati salaadii uu amro lisabcin ay lisabci siniina toddoba sano markii uu jirsado iyo wadarbu inuu ku garaaco lilcashri toban haddii uu gaaro amarka ilmaha la amrayana amru nadbin weeye wujuubin ma aha nabigana calayh salaatu wasalaam xadiidkii cabdillaahi bni camr bn caas wakiilahaa ee saxiixa ah muruu awlaadakum bisalaati wahum abnaau sabcin riwaayadka qaarkood lisabci siniina toddoba sano wadribuuhum calayhaa lahum abnaau cashrin ama licashri siniina toban jir hadday gaaraanna waa lagu garaaci karaa toddoba jir markay gaaraan xaddu tamyiis bay galeene salaada waa la farayaa de axkaamteedii iyo kayfiyadeedii iyo tahaaradeediina waa la barayaa saddexdaas sano tartiib tartiib baa loogu barayaa oo lagu riixayaa toban jir markuu gaaro qof soo weynaado oo qaangaarkii qarka u saaran waaye haddii uu qaadan waayo salaadii tukan waayo waa lagu qasbayaa waa la garaacayaa saas darteed ilmaha sabigiihi takliiftiisu waajibaadka mukallaf ma aha laakiin manduubaadka iyo nadbiga mukallaf uu ku yahay walidaalika cumada qaarkood waa ka yidhahdeen qad kullifa asabiyu cala aladii ictumi bigayri maa wajaba walmuxarami ilmaha sabiga qowlka raajixa ictumi alikhtiira qowlka la doortay waa mukallaf uu ku yahay waxalaalay wixii aan waajib iyo muxaram ahayn manduubkiina waa la farayaa waana lagu garaacayaa makruuhaadkiina waa laga reebayaa waana la ta'diibinayaa hadduu la yimaado bigayri maa wajaba walmuxarami taasay uga jeedaan wa fiiha salaada dhexdeeda in balaqa haddii uu ilmihii sabiga aaqaan gaaro ajzad waa ka gudaysaa walam yucid soona celin maayo idaa faraqa haddii uu ka baxo minhaa min asalaati salaadii ka baxo ilmihii sabiga ahaa laba mas'aloo la xidhiirta oy fuqahaau islaam isku maandhaafeen baa madhabka shaaficiyadu halkan ku sheegay ilmaha sabiga ah haddii uu qaan gaaro fii waqti salaati laba mid saddex mid bay noqon kartaa saddex suuro inuu salaadii isagoon tukanin uu qaan gaaro marka qowlan waaxidan salaadii inuu calaa wajhi fardi ula yimaadaa laga rabaa suurada labaadi isagoo salaadii bartanka kaga jira buu da- ku qaangaaroy daqiiqada haddii loo xisaabay u dhammaadeen wuxuu la yaqaanaa maalintuu dhashay saacaddii intay ahayd hadda waa la diiwaan geliyaa hadday shan iyo tobankii sano daqiiqadii saacaddii iyo daqiiqadii isagoo salaada bartanka kaga jira kusoo aada maxaa la samayn qad balaqa wuu qaangaaray qaybtii horena nadbi bay ahayd qaybta dambana farad buu tukanayaa laakiin salaadii ma soo celinayaayo hadda markuu dhammaysto dib ma ka soo tukanayaa waa mas'ala hadduu salaadii soo gashay uu dhammaystoo tukado salaada markuu ka baxay baa daqiiqadii qaangaarkiisa la gaaray markaad tukanaysay sabi baad ahayd salaadii waqtigiina waa joogaaye soo celi ma la dhihi labadaa mas'alo wuxuu yidhi tanna way ka asixi uu ku jiro si uu ka baxayna soo celi la dhihi maayo wa fiihaa fi salaati salaada dhexdeeda in balaqa hadduu ku qaangaaro salaadii buu ku jiraa isagoo sabi u galay isagoo dhexda ka marayana cimrigii sanadkii shan iyo tobankii baa u dhammaystirmay ajzad ay ajza'at waa u gudaysaayo ka baxna la dhihi maayo dib ka soo bilowna la dhihi maayo soo celi walam yucid mana soo celinayo idaa faraqa hadduu ka baxo minhaa min asalaati kadibna uu qaangaaro salaadiina waa tukaday kadibna waa qaangaaray hadaa qowl shaaficiyati raxmat ullaahi calayhim ilaa almuzani alimaam almuzani axadu kibaari shaaficiyati warwaatu lmadhabi ah waa isagu wuxuu khilaafay madhabka oo wuxuu doortay in labadaa xaalaba uu soo celin calaa qowli jamhuuri lfuqahaa sida fuqahada muslimiintu u badan yihiin culamada fuqahada shaaficiyadu dhowr arrimood bay daliishadeen waxay daliishadeen waxay dhahdeen kow masaladii hore waajibun calaa waliyi sharci an ya'mura طifla biha lisabcin muruu awlaadakum bisalaati baa la yidhi ilmahani waxaa la amray salaad salaadana sideedii ay ahayd buu ula yimid amarkii la amrayna waa fuliyey qadarkii sibahaana fi sibaabay ku dhacday qadarkii baaliq ahaana lilwujuubay u dhacday saas darteed wax in laga dalba maaha kow marka labaad waxay xadiidkaa waxaad ku dartaa bay yidhaahdeen in xadiid kale nabigu ku yidhi laa salaata fii yowmin maratayni hal maalin salaad laba jeer lama wada laguma soo celiyo calaa wajhi lwujuubi tii hore haddii sidii la amray u tukaday mar labaadna salaad lama soo celiyo la yidhi ninkii salaadii ma soo celinaya dibna kama soo bilaabaya waxay dhahen waa kow waxay dhahdeen mid labaadna waan haysanaa qiyaasan cala asawmi haddii qofkii soomo oo maalinta dhexdeedii uu qaan gaaro qeybtii horena wuxuu ahaa qabla albuluuq ma qaangaar ma ahayn qeybtii dambe maalintana qaangaar buu ahaa hal yuciidu siyaama waxay dhaheen maya qowlan waaxidan maalintaa ma soo celinayo hadaa qiyaasu calayhi soonkii qaybna sibaabay ku dhacday qaybna waxay ku dhacday bacda albuluuq hadduusan soo celiyeyni fakadalika asalaatu salaadiina fi lbuluuqi wasibaad ay ku dhacday waa lamid waxaa kaloo yidhahda waxaan uga qiyaasanaynaa gabadha addoonta cinda fuqaha kaiiri min alfuqahaai salaada markay tukanaysa satru ra'si waajib kuma aha bay yidhahdeen kasoo qaad haddaan saa nari oy salaadii tukata makshuufata ra'si oo iyadoo addoona oo bacda salaati la xoreeyo oy xor noqoto xoradiina satru ra'si baa waajib ahaa shuruudu salaati ka mid ahaa salaadii ma soo celinaysaa maya fakadaalika sabiyu dheh isagana iyadana madax banaanin way u banaanayd isna sideenu ku gala way u banaanayd hadhow salaada markay ka baxday baa la xoreeyo madaxii inay dadato weeye salaada sunnadeeda ku xigta tii faradkii ma soo celin maya kana soo celin maayo waxaa kaloo yidhaahdeen mid kalena waan haynaa qiyaas kale aqiisa weeye waxani adilla nusuus cad ma leh qiyaas kalena waan haynaa waxay dhaheen zakada waa la hormarin karaa sanad iyo laba sano qofkii zakada hormariyey haddiiba zakadii uu sii hormariyey hadhow waktigeedii markii la gaaro soo celiyo mid kala bixi la dhihi maayo ninkana salaadii qeyb ka miduu sii hormariyey waxba soo celiyaan la dhihin waxay kusoo gebagabeeyeen inta aan arkay istidlaalaadkooda way dhici jirta arrimahani waktina waa lagu qaangaaraa xilligii saxaabada wax la yidhi salaada dhexdeedaad ku qaangaartay ama waktigeedoo tukaday kadib baad qaangaartay soo celina maanan arag bay yidhahdeen haddii dadka mashaqada intaa la ego noqon karta mimaa tacumu bihi lbalwa laga muaalabayn lahaa soo celiyaa la dhihi lahaa dilil cad bay yeelan lahayd intaa isku soo uruuriyo haddii fuqahaau shaaficiya aan nahay salaadaas la soo celin maay yidhahdeen fuqahada xanaabilada qowl fii madhabi axmeda ku jiro mutaahiriinta qayb ka mida sida ibnu taymiya ibnu cuthaymiin iyo ay doorteen saa darteed ibnu taymiya fataawadiisi iyo manhaaju sunna aada ugu dooday ibnu cuthaymiinna sharxulmumticu aada ugu dooday waxaa intaa halkaa ula jeedaa qaybaheena dambe haaf xanaabilada ah iyaga lafteeda meelahaas baad faahfaahinta ka helaysaan haddii la yidhaahdo intaasku haddii la cuskaday alimaamu lmuzani oo shaaficiyada kamida isagu muxuu cuskaday ilan madhab shaaficiyada wej kamida inala galay say jamhuuri qabtay iyagu waxay cusleen laba arrimood waxay dhaheen laba qiyaas qiyaasan cala alxaji ilmaha sabiga hadduu xajiyo oo uu qaan gaaro bacda wuquufi bicarafata shaaficiye xataa waxay yidhaahdeen xajatulislaam ka gudi mayse tii kale waa inuu soo celiyaa mar kale fakadalika asalaatu fi sibaa ku dhacday buu yidhi isagu qiyaas labaadna nin waktigii ka hor tukaday salaada waktigii hadduu dib ka soo galo isagoo isla waktigii wuu galay dibna ka cadaato so lama dhihina soo celiya laa cibrata bilkhaa'i lbayini khaahu soo qaacido lama dhihin isna taas baa qiyaasanayna iyagana labada arrimood baa ugu waaweyn waxay daliishadeen laakiin tahora madhabkiya saa darteed walam yucid idaa minhaa faraq saa wey laa cudra fii taakhiiriha ila lisanowmin aw liljamci aw lidikra salaada wakti bay leedahay waktigeeda in laga dibdhigo xataa yakruja waqtuhaa way ilaa waktigii uu baxayn la dibdhigaayay laa cudra cudurdaar ma laha oo ma banaana fii taakhiirihaa dibdhigeeda can waqtihaa laga dibdhigay ilaa lisaahin qof halmaamay aw nawmin ay hurdo kala tagtay aw liljamci ama laba salaadood in la jamciyo oo jamcu taakhiir aada samaynayso aw lilikraahi in lagu qasbo qofkii afartaa cudurdaar buu yeelan karaa cudurdaarka koowaad iyo labaadi waa nasu xadiidi anasin man naama cani asalaati aw nasiyahaa falyusalihaa idaa dakarahaa faina daalika waqtuhaa qofkii saseexda ama halmaamaba salaadiiba waad mashquulsanaydoo hawlbaa kugu furayd waabad halmaantay duhur iyo duhur iyo casarba waxaa kale nabiga ku dhacday sala allahu alay ali wasalam in la halmaamo oo yowmu lkhandaq duhur iyo casar iyo maqrib ilaa salaadii cishaha soo galay buu halmaamay marka uu leeyahay way shaqaluuna can salaati lwusta xasha allaahu ajwaafahum wa qubuurahum naaran markuu leeyahay wey nabigayba ku dhaca qofka bini aadamkii waa halmaami karaa hawl baa qabsatay waxbuu ku mashquulay waktigiioo tegay buu arkay qofkaa xilligaa uu xasuustay buu tukanayaa wuu seexday hurdaa la tagtay waktiguu soo kaco uu tukanayaa nabigana way ka dhacday sal alay wasalamo fii bacdi alghazawaati markay habeenkii seexdeen bilaalna waardiye la yidhi buu meel saca ugu tiirsadoo markaasay isagiiyo iyagiiba hurdo la tagtay famaa ayqadanaa ilaa xaru shamsi kulaylka qoraxday ku tooseen markaasaa bilaal maxaa kugu dhacay wuxuu wixii idin qabsaday baa i qabsaday akhadanii akhada binafsi aladii akhada binafsikum nabigu meesha inaga soo dhaqaaqay wui ina hadaa majliisun xadarana fiihi shayaan xoogay baa laga socday kadib baa salaadii la tukaday labada cudurdaarkaasaa loo helay jamcigana jamcu taakhiir markay noqoto isagana waa ijmaacan duhurkiina dib dhigta ilaa waqti alcasri ama maqribkaa dib dhigta ilaa waqti alcishaa'i baabkeeda ay ku iman doontaaye iyadana nasan bay u bannaan tahay saa darteed salaadla dib dhigaysid salaad kale loola jamciyaaye iyadana dibdhigkeedu waa bannaan yaho waqtigeedii laga bixiyo aw lilikraahi ama qof la qasbay oo looba diiday in salaada waqtigeedii uu ku tukado isaguna aan xasuusanin oo wareerkiibal haleeli waayey in salaatulmukrah waxaa kuu bannaan say kuu qabata inaad u tukato ood iimaaan samayso walidaalika xasanulbasri iyo keyrkeed waxay leey xilligii reer bani umaya khud buu iska qabsan ninkii amiirka ahaa masaajidku iman khud buu iska qabsan salaadiina waa la aadaamay casar ka soo qaad casar oo kale ilaa qoraxdu gaawato wuu hadli masaajidkana lagaama waayi karo haddii lagaa waayo mucaarad maamulka ka soo horjeedaa tao waa lagu dabageli intaad soo gashana iskama tukan kartid soo gashana iskama tukan kartid oo taxiyada ka badan haddii taxiyada lagu ogolaado laguma ogola afar ragcadood maya haddii kale tallaabaa maamulkii dawladdu kaa qaadi waa kuwa nabigu kasii digayo waxaa iman doona umara yuakhiruuna salaat xataa haddaa guriga ku tukata ninkii la yaqaanaay waa inuu iskeenaa haddaad maalin soo daahdana gadaal kama tukan kartaan idinkoo laba iyo saddexa haddii kale waa laydin dabageliyo kas bay uga hadheen salaado inay salaada amiirka ku xirtaan ma rabaan oo kas bay uga goosteen baa la dhihi walidaalika ay dib ugu tukan jireen guryahooda sida xasanulbasri yidhi markaasoo kaleeta xasanulbasri markaa qad wuxuu leeyahay kunaa nusallii iimaan madaxaan ka tukan jiray allahu akbar bismi allah ishiiy madaxaad ka tilmaama si kale ma tukan karti waa salaat lkhaaif salaat lkhawf bay tukan jireen marka mararka qaarkood waxaa dhici karta mashquul markii qofka la qasbo qasabna waa qasab muddo socdood la qabsatay marna waa mid kelisiiyo kugu cusubo adiga dhaxay inbaa isu dhexyaacday qof waa dhici karta intuu isu dhexyaaco inuu xataa adii la xirxiro jarayaanuha ibraaruha cala qalbi qalbi inuu axkaamu salaat mariyo uu haleeliba waayaa dhici karta qofkaana waa la ogolyahay waxaa kaloo taakhiirka loo ogolyahy hoosan ku darin isagu liljahli qofkani jahli macduur uu yahay baan salaadaba waktigeeda uusan garanaynin salaadihii tukaan la yidhi waktigeeda ma yaqaan lam yatacalam bacdu jahlu cudurdaar ku leeyahayna intuu ka baranaya inuu dibdhiga waa loo ogolaan inahaasi waa inaha loo ogol yahay inaad dib dhigta xataa yakruja waktuhaa kadib wuxuu galay mualifku mawaaqiitu salaa wuxuu wa waqtu duhrin duhurka waqtigiisu min zawaalihaa qoraxdu markay zuushay bartamaha dhinacay u dhacaysay uga janjeersato ilaa an zaada ilaa uu ka bato can milin lamid ahaansho lishayin shay uu lamid yaho dallala hareeyey shayga harka iyo hooska leh ilaa hooskiisu isaga intuu la ekaada uu wax dhaafo bay salaadii duhuur joogtaa awqaadu salaadkani xadiisu jibriil baa asal ah nabiga cala slam laba maalmood buu yimid oo waktiga salaada uu barayey maalinkii horena awalulwaqti buu tukiyey maalinkii dambena aakhirulwaqti buu tukiyey kadibna wuxuu ku yaha waktu maa bayna haadayni waktigu labadaasuu udhaxeeyaa saasuu nabiga ku yiri sala allahu alayh ali wasalam axaadiis turuq badan lagu wariyeyna way soo guriyeen oo saxaabo badan baa qisadii salaada nabigu sida uu tukiyey oo awqaaddii soo guuriyey markii waxay salaada duhurka waxay soo guuriyeen maalintii u horreysay cinda azawaali qoraxdu markay bartamaha ka zuushayn dhinaca qoraxudhac iyo galbeed wax yar u badato baa salaada bilow tii hore la tukaday tii dambana waxaa la tukaday xiina saara dillu kulli shayin mila wax walbaba hooskiisu markuu dherer isaga la ekaaday xilligaasuu duhurkii tukiyey marka awalu duhri iyo aakhiru duhri intaasay ku eg tahay marka aakhirka duhurku uu dhammaanayo ee qof waliba hooskiisii iyo wax walba hooskiisii isaga la ekaado baa waqtigii casarkuna bilowdaa walidaalika tadaahul iyo isgudagal iyo nooc wadaagaa ka dhaxeeya salaada duhur iyo salaada casar walidaalika nabig nabigana alay slam uma bihi intaa waqti hooskaas uu duhurku ku baxay buu yadkhulu ku soo galaa waqtulcasri casarka waqtigiisa halkaa fuqahadu waxay isku qabteen sideedaba waqti duhur iyo casarba ay wada joogaan oy isa soo gaaraan ma jiraa mise ma jiro daahirka riwaayaadka xadiidu jibriil waqti ay isa soo gaarhaan baa jira oo duhurkana maalintii dambe wuxuu tukaday xiina saara dillu kulli shayin milahu buu tukaday casarkana maalintii hore wuxuu tukaday xiina saara dillu kulli shayin milahu walidaalika xadiidka ibni cabaas ee tirmidi warinayo fii salaati jibriil markii uu duhurka maalinkii labaad soo gaaray wuxuu leeyahay liwaqti alcasri bilams shalay xilliga casarka uu tukaday oo ugu horreeyey buu maalinkii labaad duhurka ugu dambeeyey oo tukaday liwaqti alcasri bilams shalay xilliga casarka uu tukaday buu maanta duhurkii tukaday labadii waqtiladoba tadaahul baa ka dhaceeya masaladaasi masaa'il badan oo furuucay sababtay cinda alfuqahaai oo ah qofka salaadka tegitaankeed loo dilay ee taariku salaadkiihi duhurka looma dili kara xataa yakhruja waqtu lcasri waayo waqtigooda nooc tashaabuhu tadaahula ka dhexeeya sidoo kale maqribka iyo cishahana waa sida waxaa ka mid ah qofkii qaangaara fii waqti alcasri duhurkuna waxbuu la wadaagaye waa lagu waajibinayaa hagabadhu hadday daahir noqoto fii waqti ahaani minhum aw casarka iyo cishaha tii kalena way soo qadaynaysaa ilaa aakhirka masaa'ilkaasi waxay ku salaysan tahay labada salaadood ee duhur iyo casara iyo labada salaadood ee maqrib iyo cishaha tadaahul waqti baa ka dhaxeeya wuxuu u sii badan yahay weliba duhurka iyo casarka uma bihi biziyaadati dilli kulli shayin can milihi uu ka ziyaado yuu yadkhulu ku soo galaa waqtulcasri taa lafteeda casar soo gelitaana casarku goormuu dhammaadaa laba waqti weeye waqtu likhtiyaari iyo waqtu daruurati waqtiga fadliga badan ee waqtiga casarka fadligiisu dhammaadaayey waktira waxaa la doortay milay dilli daalika alqadri qadarkaa la ekaanshaheeka ziyaadadan soo sheegnay oo kala laba jeer inuu gaaraa sida baa la doortay oo xataa saara dillu kulli shayin milayhi labanlaabkiisa uu noqdo maalintii labaad nabigu casarka calai slam jibriil wuxuu tukiyey xiina saara dillu kulli shayin milayhi hooskii markuu labanlaab noqday marka hooskii intii duurku ku dhammaaday casarna ku soo galay labadeed in laeg markay ku darmata qadarkeeda markaasaa waktiga fadliga iyo fadiilada casarku ay dhammaataa qofka mutamakinkay u suuragal tahay inuu xilligaa kadib dhigaayo lama ogola wayse asixi waktira waxaa la doortay milay dilli daaka alqadri qadarkaan soo sheegnee dilli ziyaadada oo dilli kulli shay uu ka ziyaaday intii qadarkii uu ku soo galay uu ahaa labadeed markay noqoto hoosku labadeed noqdaa la doortay jaaza wajaaza wuu bannaan yahay ilaa guruubihaa ilaa qoraxdu ay ka dhacdo an tufcala salaada in la banneeyo in la falo baa bannaan salaadii casarka in la tukado ilaa qoraxdu ka dhacdana way bannaan tahay oo way asixi amaa inay asixi waa xadiidkii abi hurayra ee bukhaari iyo muslim wman adraka rakcata min alcasri qabla an tagruba ashamsu faqad adraka asalaata ninkii casarka ragcad ka soo gaara intaanay qoraxdu dhicin salaadii waa soo gaaray hal ragcadaad soo gaartay saddexdii kalena bacda alquruub bay dhaceen hal ragcadab haddaad ka soo gaartay intayna qoraxdu dhicin salaadaadii waa asaxday oo salaadii waa adaa waad soo haleeshay walidaalika wax markii la isku qabtay salaada waktigeedii qaybi dhacday ragcad ama laba dhacday intii kalena waktigu baxay oo qoraxdu ka soo baxday ama ka dhacday ma adaa mise waa qada baa waxaa markay culimada isku qabteen waxaa raajix noqotay adaa inay tahay lihada alxadiid wa kownuhu bificli bacdin yaxsulu licaadidi nafsi huwa almucawalu inuu muadihii ku dhacayo salaadii qaarkeed oo filwaqti la sameeyey qaarka kale waktiga ha baxabe yaa raajixa licaadidi nafsi naska xadiidka abu hurera xogeynaya wkownuhu adihi wey damiirkaasi wakownuhu bificli bacdi yaxsulu licaadidi nafsi huwa almucawalu saasuu saxiib maraaqa socda fihiisa ku lahaa wa waqtu maqribin laakiin ma banaana ma banaana waxaynu ku saraynay inagu calayhi salaatu wasalaam uu yihi tilka salaatu lmunaafiqi tilka salaatu lmunaafiqi tilka salaatu lmunaafiqi يجلس يرقب الشمس حتى إذا تضيفت للغروب قام فنقر نقرتين لا يذكر الله فيها إلا قليلا صلاة المنافقين توحلوية قانمات الأم وفدي وقرح ذو إشاء الراعي مركي قرق كسارته ويستاغي ومكاس الملح كبوبي وذكر الله يوفي عنه سن حسين قفت مسلم كصلاة المنافقين نوت كلام بنانك لكن وحابعي كرتو إنه كاغد داهضه liduruufin waxaa dhici karta inaad halmaantay waxaa dhici karta hurdo inaad ka soo kacday waxaa dhici karta inaad tahaaradii tamakuni weyday asbaab badan baa dhici karta oo ku daahin karta salaadii way asixi qofkii cudurdaar daahinta lahaaye dembi ma laha ka kalena saxat wacasa wuuna dembaabay wayna asaxday salaadii kii kalena wawaqtu maqribin bi haadaa dakala waqtu maqribin maqribka waqtigiisuna bihaada ay bilguruubi dhicitaankuu dakala ku soo galay waashamsu idaa wajabat waa kii nabigu calayh salaam xadiidkii bukhaari muslim salaamatan lakcana waa kii ku lahaa kaana yusalli lmagriba idaa garabat ishamsu wa tawaarat bilxijaabi qoraxdu markay dhacdo ee xijaabkana xag gasho intay ka marta ay qarsoonto ayuu nabigu tukan jiray sala allahu calayh waali slam maqribka waqtiga maqribku ilaa intee buu soconayaa qowlaani lishaaficiyi qadiimku wuxuu leeyahay laba waqti buu leeyahayo ilaa maqribku shafaqulaxmar guduudku ka dhammaado buu jirayaa qowlka jadiidkaah ee calayhi madhabuna hal waqti bay leedaha oo inta la weysaysan ee laba ragcadood la tukan ee haddana saddexdii faralka aad lagu xijisiin haddana laba sunna aan laga dambaysiin intaas waktigu joogaa bay yidhaahdeen maalinkeena haddaba mualifku qowlka qadiimka oo daahirka nusuusta u dhow murajaxay walwaqtu yabqaa wuu jirayaa ila alcishaai laga gaaro bimakiibi laxmari cishahoo axmarku inuu dhaco ku soo galay fi qadiimi fi lqowli lqadiimi qowlkii qadiimka ahaa aladhari ee raajixa ahaa masalan qowlka qadiimka masalan raajixa qowlkii qadiimkaa ee shaafici ee ka raajixsanaa jadiidkiisa wuxuu tilmaamay waktiga maqribku ilalcishaayi buu joogaa ilalcishaa cishahaasoo ku soo gala bimakiibi alaxmari shafaqa alaxmarka inuu dhaco nabigeena waxaa ka soo casira xadiidka abi muusa alashcari imaam muslim fii saxiixii ku warinayey inuu yihi nabigu ahara almaqriba xataa kaana xataa kaada ilaa ay kaga dhowaatay riwaayad qaarkood xataa kaana cinda suquuطi shafaqi ilaa guduudkii dhicitaankiisa laga gaaro maqribku dib dhigay weli muslim wuxuu wariyey oo kale xadiid cabdillahi bn camr bn caas radi allahu canhu ardaahuma inuu yihi waqtu salaati lmaqribi maa lam yasqut sawru shafaqi shafaqaa guduudan intuusan dhicin maqribku waa joogaan qolyaa dhib haystaayo mararka qaarkood shafaqu uusan ka dhicin ogaana hadda yurubta jooga gaar ahaa qutbu shamaaliga dadkan u dhow sida wadamada scandinavianka oo kaleeto bisha juun iyo julaay iyo marka la gaaro guduudkii maqribka oo kuu muuqda buu guduudkii fajarku soo bixi maqribkii oon guduudkiisii baabi'in salaada maqrib waxay soo geli afar saac iyo badh toddoba saacna salaadii subax baa la aadaami gebigeedaba waxaa la seexdaa maqribka markaad tukato waxoogay baa iska yar fadhiya cishaha tukan waxyar baa fadhiya juz qur-aan akhristan subaxii baa la aadaami subaxa markii la tukadaa la seexan sideed saac meesha lagu gaaro qoraxdaa soo jeeda sideed saac habeennimo labada habeennimo taa u taqaanaba amase sideed saacoo saqda dhaxa ahayd qoraxdaa soo jeeda xilligan ay ku soomayeeno soomkii waxaa la suxuuran sagaal saac habeennimo maqribkiina waxaa la tukan saddex saac iyo barh fiidnimo marka saas kuwaasoo kale markay ku qabsato hadday ku qabsato meelaha qaarkood aanuma tegin kuwa waan tegin laakiin waxaa laii sheegayay afar iyo labaatanka juun maalin iyo laba wax ah qolyahii afar iyo labaatanka saac qoraxda u muuqato afar iyo labaatan saac baan qoraxda aragnaa bay igu yidhaahdeen wayna naga dhicin bisha juun dhowr iyo labaatankeeda maalin kamida sanad kasta qoladaasoo kale maxay samayn taqdiiran bay ku tukan lixadiidi dajaali oo xilliga dajaal nabigu wuxuu yihi qoraxdu sanad bay soo jeedi maalinka koobaad maalinka labaadna bil bay soo jeedi soddon maalmood bayna qoraxdu dhacayni tii horena labaiyo toban bilood ma dhicin maalinka saddexaadna toddobaad bay soo jeedi kadibna caadi bay ku noqon markaasaa waa rasuulka ilaah salaadihiina seelayeen faqduruu lahaa u qiyaasay intaad ku tukan jirteen saacadihii aad duhur tukan jirteen duhur tukada kii casar casar tukada kii maqrib qoraxdu halkaa joogta tukada kii cishaha tukada kii fajarka tukada qoraxdu halkaa joogta sooma saacaddaad suxuuran jirteen suxuurta saacaddii aad afuri jirteenna afuro faqduruu lahu qoladan aan shafaqba dhacayninan xilli cishaba meesha ku jirin cishihii u qadara faqduruu lahu u qadara u qiyaasa saasoo kaleetay yeelayaan qoladii shafaqa weyda marka saa darteed wlwaqtu yabqa baaqi ahaan fi lqowli qadiimi adhari qowlka qadiimka raajixa ila cisha ilaa laga gaaro cishahaasoo kusoo gala bimiqiibi axmari axmarkii dhicitaankiisa nabigaan ala slam cishaha waktigiisu markuu xilligaa dhaco wey wagaayat lcishaayi cishaha meeshuu ku dhammaado waktigiisuna fajrun weeye fajarkoo yastuqu run sheegaya muctaridun oo dadban tudiiu minhu ay ka iftiinta allufuqu jihooyinka oo dhan iftiiminaya wey halkan laba mas'aluu ku sheegay masalada kubaadi waktiga cishuhu ilaa fajru saadiqoo salaada subax buu joogaa buu yihi waana waqtulidiraarka wuxuu ka hadlayo ama waqtulikhtiyaarka gadaal buu kaaga keeni doonaa mas'aladaas waa masale culimmadu aada isugu qabteenoo daahirka nusuustu inta aan arkay waxay u badan tahay cishaha waktigiisu ilaa nisfi leyli habeenka bartamihiisa inuu joogay daahirka nusuusta u badan tahay marar badanna riwaayaad nabiga laga warinayo ka asaxay oo saxaaxa ku yaalaayay oo waqtulcishaa'i ilaa nisfi leyli ilaa nisfu leyl laga gaaro nisfu leyl waa quruubu shamsi qoraxda dhicitaankeeda ilaa fajarka dhalashadiisaa loo la tirinayaa hadaa leylka iyo habeenka sharciga intaa wey shaaficiyadii waxay daliishadeen hadalka uu ku doodayo shawkaani laftiisi iyo ibn awtaar iyo keyrkoodba xadiidkii abi qataada muslim warinayey laysa fi nawmi tafriiطun inama atafriiطu calىa man lam yusali الصalaata xataa yajiiءa waqtu الsalaati اlأkhraa waxaa dembiga khalad galay qofkii salaada aan tukan ilaa tii kale ay kaga soo gasho waxay leeyiin xadiidka daahirkiisu salaad walba in waktigeedu jiro ilaa ta kale laga gaaro weeye saddex la yskuma haysta marka haddaba duhurka iyo casarka iyo maqribka duhur wuu joogaa ilaa casar soo galo casarna waa joogaa ilaa maqrib soo galo maqribna waa joogaa ilaa cisho soo galo midna layskuma haysta dhinaca kaleoo subuxu duluuci shamsi buu ku dhammaadaayo ilaa duhur ma jiro muranku wuxuu ka yimid mas'aladan cishaha xaggeen raacinaa xadiidkan waxay u daliishadeen xadiidkani cumuum buu faa'iideeyey salaadii subaxee nas iyo ijmaac baa soo reebay tanna wax sariix oo soo reebay ma jiro iyo nas baa iyadana soo reebay wey halka way muranku wuxuu ka tagay cinda alfuqahaai waqtulikhtiyaarku waa goormee fiican wakhtiyada waxaa la doortay lihulfi ilaa ulus laga gaadho baa la doortay oo habeenkii saddex meelood meel marka la gaadho in cishaha ilaa halkaa la dibdhigaa fiican nabiguna calayhi salaatu wasalaam waxay saa u yidhaahdeen habeen habeenada kamiduu soo yardaahay dhowr jeerna waa lala hadlo waxaa naama nisaau wasibyaan haweenkii caruurtii waa seexdeen markaasuu waa kumaani kuleeyahay wey lowlaa ana shuqa calaa ummatii ummadayda inaan dhibo haddaanan uga baqaynin salaada cishaha waktigaa inay tukadaan baan amri lahaa wakti dambe ahaa taasaa loo doortayna in la dibdhigo laakiin nabigu ala slam wuxuu samayn jiray axyaanan wa axyaanan wakti go-an cishaha uma samayn jirin hadduu arka dadkoo soo wada xaadirayna cajala waa dadajin jiray in lasoo yaro kala daaya hadduu arkana waa yaraha dibdhigi jiray si la isu soo gaadho wajawizu intaan jumladana ku dara banee ceshihii ilaa saadiqi fajrin fajar saadiqa ilaa laga gaaro ilaa fajarka laga gaarana way iska banaan tahay sida fadliga badanna ilaa habeenkii saddex meelood meel uu tegayo inaadan ka daahinin weeye fajarka saadiqa saadiq marka lagu magacaabay sidii fajrun yasduqu uu ku yiri weeyo waa fajarka runta ah mid kaadib oo beenaa fajru kaadib baa jira soomaalida maadaama uusan daalku xuruufta luqadeena ka mid ahayn kaatibka hore yidhahdaan taabay u bedelaan taaduna xuruufta u dhow daalkunbay ka mid ahaydo makhaarijiya sifaad ahaan noocay la wadaagtaa saas darteed kaatibka hore iyo kaatibka iyo nin godiya nan kordhiga ina hoos dhigaba bay soomaliya yidhahan kaatibkan aad maqlaysa kaa kaadibkii wey laakiin daalkan aan soomaaliya ku jirin kaasi waxaa lagu kala saaraa laba sifo fajrikan hore ma iftiin badna kor si dheerad ana waa iftiima haddii yaroo iftiina sidaa u baxa kan saadiqaana waa iftiin badan yahay uuna istadbaa lidaalika nabigu cala slaam fajarkaa soonka markuu ka hadlay suxuurta goorta la daynayo wuxuu yihi xataa ilaa fajarkaa soo baxo alladii yactaridu farasaanki isu saaray buu nabigu sidaa yihi midkan sidaa isu ballaariyo wey saa darteed labada fajar haddaad kala garan weyday iftiinka waxaa la fiiriya iftiinku kor buu u baxay hadduu yahay uusan hareeraha lahayna kii hore wey haddii markaad aragta labada dhinac uu isu ballaadhiyo aad aragtana fajru saadiqii wey kaasaa lagu kala gartaa saa darteed muctaridun dadban tudiibu minu lufuqu jihooyinka ay wada ifayaan iftiinkiisa ku baahayo kaas way fajru saadiqa intaana waqtulcishaaigii buu kaga baxay wa bihi bilfajri saadiq buu qad dakala subxu subxiina kusoo galay wakti sabaxii waktigiisu wuxuu soo galaa uluuci fajri fajarka inuu soo soo dhasho waktiyada waxaa la doortay subaxii salaadii in la dheereeyo ila lisfaari ilaa uu ka cadaada waagii oo ka iftiimo nabigu bikalasin buu tukan jiray xilli mugdiya salaadiisana khamsiin ilaa boqol boqol ilaa konton ilaa boqol aayadood buu ku akri jiray salaada subax laba ragcadood marka la ysku daro kadibna wuxuu ka bixi jiray xilliguu qofka qofka garab fadhiya uu garto oo meel aan nal lahayn de innaga de maalintii habeenkii baa loo kala garan maayo iftiinkii nalkii habeen iyo maalin midkaad joogtaba waa iska dharaar saas darteed gabadhu markay wadadaa socoto ay salaada ka baxda waxaa la rabaa inaan meeshaa wejigeeda laga garanin qof suaag istaagay maahane xilligii inaad saa u yar iftiimisaa fiicane fajarkii intaad horey ka gasho oo qulwallaha u kala goysa labada ragcadood inaad sooba dareerto iyadoo mugdigeediiya laga fiican waktiyada waxaa la doortay ilal isfaari ilaa laga gaaray intuu ka caddaanayo inaad fajarkii ku tukataa la doortay jawaasuhu banaanaanshihiisuna yabqaa wuu baaqi noqdaa ilal idbaari ilaa habeenkii jeedsada jawaasuhu jawaasu subxi subxii tukashadiisu inay bannaan tahay ila lidbaari ilaa habeenkii dhabarka jeediyo qoraxi soo baxdo bay ku dhammaataa waana xadiidkii nabigeena calay sala slam man adraka ragcatan min alfajri faqad qabla an taluca ashamsu faqad adraka asalaa waman adraka rakcatan min alcasri qabla an tagruba ashamsu faqad adraka asalaa marba ragcad haddaad soo gaadhay salaadii waktigeedii waad soo gaartayoo waktigeedii qayb baa ka soo gaartay oo jirtay intaa haddii u kaga baxay awqaadii salaada baa awqaadda salaada lagu tukanayo dibdhigeeda iyo soo horumarinteeda say u kala fadli badan tahay xaaladaha kala duwan ayaa wuxuu yidhi yundabu waxaa sunno ah tacjiilu salaati salaadii in la dedejiyo fil wali awqaadda hore awalul awqaati salaadii in la tukado ayaa sunno ahoo wanaagsan maxaa yeelay id awala alwaqti haddii uu awalka waqtiga ishtaqala ku mashquula bilasbaabi asbaabteedii iyo tahaaradeedii awalul waqtiga in la hormariyaa wanaagsan horumarintaana waxaa ka mid ah awal waqtigeedu in xilligii ay soo gashaba asbaabtii salaada aada ku mashquusho tahaaradeedii libaaskii satrul cawraheedii qibladeedii u diyaargarowgeedii inaad diyaargarowgii salaada bilowdo markay soo gashaba nabigeena caleyh salatu salaam waxaa la weydiiyey xadiis saxiixaynka ku yeelo abidar iyo keyrkii laga warinayey waxaa lagu weydiiyey ayul acmaali afdalu camal maxaa u fadli badan wuxuu yihi asalaatu calaa waqtihaa salaad waqtigeedii lagu tukaday nabigeena hadigiisa ala slam waxaa ka mid ahayd salaada waqtiga awalkiisi inuu tukado awalul waqti markuu soo galo markaa bay qofkii salaadii ku waajibtay inuu u degdegana laga doonayaa oo asbaabteedii uu la yimaada hadduu kasii horumariyabana kasii fiican oo tahaaradii iyo isticdaadka uu horay usii sameeyo laakiin masala laga soo reebay wa sunna waxaa la sunneeyey laba masala labadaba laga reebaa ilaa salaata alcishaa'i oo iyadu awalul waqti ma fiicna in la yar dibdhigaa ka fadli badan saasuuna nabigu yeeri jiray sala allahu alayh alih wasalam iyo salaad duhuro xilliga kulaylaha ah wa sunna waxaa la sunneeyey alibraadu in la qaboojiyo bificli duhri salaada duhur samaynteeda iyo falideeda iyo gudashadeeda bishiddati alxari bisababi shiddati alxari kulayl adag dartii biqutri alxari gobol iyo deegaan iyo meel kurun ka dhacay haddii kulayl badan jiro oo goorta salaada lagu tukanayaay meel iyo wadan kulul ay tahay leerad wadamadu kala kululeh salaada duhur inaan la dadejin oo inta kulkani uu jabaya la yaraha dibdhigo sidaas ayaa wanaagsan awal casr xadiidka bureere bukhaariiyo muslim waa kii ku lahaa abriduu ida shtada alxaru faabriduu bisalaati faina shiddat alxari min fayxi jahannam kuleelku hadduu idinku adkaado salaadii dibdhiga oo qaboojiya waayo kuleelka badi jahannamoo la hurinaya weeye laakiin shaaficiyadu shuruud bay ku xidheen shuruuda waxay yidhaahdeen kow liaalibi iljamci ay iljamaacati qofkii jamaaca doonayey bimasjidin lagu tukado masjidkoo utiya ilayhi looga imanayo min bucdin meel fog khilaafu jumucati jumacana aan ahayn intaasoo shardigay ku xidheen shardiga koowaad waxay dhahdeen horta jamaaco waa inay tahay laa lilmunfaridi qofka keligiia abriduuda ma khusaysa bay yihahdeen isaga laakiin xadiidka daahirkiisa iyo tacliilka cilada haddaad fiiriso iyo khushuucdii bay tegsiinaysaayoo shiddatulxariga min fayxi jahannamaa daahirka nasku ma kala qaadin jamaaciya munfarid ma kala qaadin saa darteed tacliilkan daahirka naskii wuxuu tilmaamayaa inaan shardigani saxiix ahayn oo shardigan shaaficiyada iyo fuqahadeenu ay istajiyeen liaalibi ljamaacati ah uusan shardi daliilla ahayn shardiga labaad jamaacadii bay shardi usii xireenoo bimasjidin waa inay ka dhacaysa jamaacadu waxay dhaheen jamaacada haddii guri lagu tukanayo ama xaafado lagu tukanayo dhexdood ama meel bannaan iyo geed hoostii lagu tukanayo iyadana lama ogola bay yidhaahdeen shardiga jamaacada loo xirayo masjid inay tahayna shardi daciifa weeye isagana oo naska aan sheegi doono xadiidka abidar aan la socon karin weeye utiya ilayhi min bucdin meel fog looga yimidna waxay ka hadlayaan jamaacada masaajidka waxaa la dibdhigi karaa haddii meel fog looga imanayo laakiin waxa ku tukadabay inta deriska la-un hadday tahay ama dadkii ku tukanayeyba aybaa wada joogaanba waxaba ka maqnayn iyadana lama qaboojin kara yidhaahdeen qoyba joogaanba qabowgu waa dadka soo socda inay ka jabo waxoogay dabaysha soo dhacdaay ay soo dhacdo duhurka kadib la helo wey intaasoo shardi inay daciif tahay waxaa tilmaamaya horta daahirka axaadiidta kuma kuma waafaqsana abudar radiallahu canhu ardaahu wuxuu ka wariyey nabiga inay la socdeen iyagoo safar ah safar markii la yahay meeshii la deganaabaa lagu tukanayay masaajid lama imanaynin dad wada joogaana tukanaye meel fog loogama imanaynin wuxuu leeyahy fa araada almuadinu an yuadina muadinkii baa salaadii duhur inuu aadaama liduhri buu doonay nabiga wuxuu ku yihi buui abrid qabooji waxoogay markuu joogay buu soo kacay buui haddana inuu aadaamo nabiga wuxuu yihi buui abrid qabooji sug lama gaarin ha qaboodo karku ha jabee mar saddexaad buu soo kacay oo nabiga wuxuu ku yihi abrid qabooji abudar wuxuu ley xataa ra'aynaa fay ataluuli bacaadkii taagtaagnaa hoos isagoo la baxaydaan aragnay buu yihi xadiidka imaam albukhaari iyo muslim baa warinaya kow marka koowaad safar baa la yahay oo masaajidkii lama joogo shardigii masjidkaa waa daciif marka meel fog in looga imanayadiina waa daciif oo waa safar meel wada degan weeye oo wayba wada joogaanba labadaa shardi meesha waa ka baxeen marka bimasjidin utiya ilayhi min bucdin calaa daahiri xadiidi abidar oo bukhaari muslim wariyeen buu daciif ku yahay wuxuu yihi khilaafu jumcati jumcadu kuma jirta iyado duhurka weeye waxaa la yidhi abriduu biduhri duhurka qaboojiye jumcada qaboojiya lama dhihin nabiga iyo khulafaduna wax jumco u dibdhegay oo qaboojiye maana arag bay leeyihin saa darteed jumcada iyadu ka saaro nabigu alay slam isagoo qaboojiyey lama arag halkaasay fuqahada shaaficiyadu u cuskaleen kadib mualifku wuxuu galay awqaadda salaada la iska nahiyey salaada awqaad ay manhiya tahay baa jirta oon salaadii la tukan karin salaadaha waxa aan la tukan karin awqaaddu waa saddex haddii lasoo duuduubo haddii la faahfaahiyana waa shan haddii lasoo ururiyo waa bacda alcasri ilaa qoraxdu ka dhacdo iyo bacda alfaj subxi ilaa qoraxdu ka soo baxdo iyo cinda alistiwaayi qoraxdu bartamaha inant zawaalka intaynan zuulin weye haddii aynu faahfaahinana labada hore baynu min laba ka dhigi bacda alcasr ilaa qoraxdu ay ka guduudato markay guduudato ilaa ay dhacdo bacda subxi ilaa ay soo guduudato markay soo guduudato ilaa ay soo baxdo ama markay soo baxaysa iyo markay dhacaysana labaan ka dhigaynaa bacda alcasri bacda subxi ilaa xilliga laga gaarana labaan ka dhigaynaa afar cinda alistiwaaina waxaan ka dhigaynaa wakti gaara shantaas haddaan soo duuduubno labadaa bacda alcasri ilaa ay dhacdo bacda alfajri ilaa ay soo baxdana saddex bay noqonaysaa awqaad bi hada almacna awqaadda sidaas ah salaada la tukanayo waa salaadii casar markaad tukata kadib iyo salaada subax markaad adigu tukata kadib ma la tukan karaa salaadihii faradkii tukataya maxaa soo haray sunan baa soo haray masaladaasaa culimmadu waxay u qeybsameen laba qolo tiri waxbaba lama tukan karo iyo qolo tiri wixii sabable waa la tukan karaa jamhuuru ahlilcilmi waxay ku tageen maje jamca nusuusta iyo isugeyntoodana u dhow salaadihii wixii sabab leh waa la tukan karaa saa darteed buu halkan ku aseeysmeeye wuxuu ku yidhi imnaca ay imnac reeb salaata maa laa sababun wixii aan sabab lahayn tukashadiisa salaatan salaata maa shay salaadii laa sababun sabab laha unan u sugnaanin reeb bacda salaati subxi reeb xataa taluca ilaa ay soo baxdo qoraxdu wa bacda ficli casri casr markaa tukata kadibna reeb xataa qarabat ilaa ay ka dhacday wa cindamaa talucu markay soo baxaysana reeb xataa irtafacat ilaa ay ka kor noqotay walistiwaa waktiga istiwahana reeb ila zawaali ilaa ay zusha laga gaaro walisbiraari markay casaatana reeb liguruubin ilaa dhicitaan laga gaaro dii kamaalin dhamaystiran u saaxiiba istiwaha laa jumucatin maalinka jumcada ka reeb wey shan wakti buu ka dhigay oo wuxuu ku leeyahay waxaad la reebtaa salaad kasta oon sabab lahayn markaad subaxa tukato ilaa qorax soo bax laga gaaro iyo ma casarka markaad tukato ilaa qorax dhac laga gaaro waa laba qoraxdu markay soo baxayso ilaa ay kor usoo soo kor noqotana reeb markay guduudato casarkii ilaa ay si dhammaystiran oo kaamila u dhacdana reeb istiwaha duhurkiina reeb ilaa ay zuusho maalinta jumcada maahane haddaba mualifku wuxuu soo reebayaa saddex noocoo salaadaha ah marka koowaad wuxuu soo reebay salaadaha sabab kale sababku laba mid buu noqon karaa sabab mutaqadim iyo sabab muqaarin sabab ka horeeyey salaadan sida nadar iyo qadaiyo oo kaleeta ah iyo sabab muqaarin oo hadda la socdoo sida taxiyatulmasjidkii oo kaleeta oo lamid ahayo labadaas nooc buu noqon karaa sabab marka imnaca reeb imnac reeb salaata maa shaysu salaadii iyo tukashadii laa sababun wax sabab oo loo tukadoo la xiriirsaday ama ka horeeyey lahaa iyada unan u sugnaanin goormaan reebaa bacda salaati subxi reeb xataa tatluca qoraxdila ay ka soo baxdo wa bacda ficli casrina reeb xataa garabat ilaa ay ka dhacdo waa laba wa cindamaa tatlucu markay qoraxdu soo baxaysana reeb xataa irtafacat ilaa ay ka kor noqoto walistiwaa waktiga istiwahay bartamaha joogtana reeb ila zawaali laga gaaro laa jumucatin jumcaha reebin maalinta jumcada waktigu istiwaha waa la tukan karaa walisfiraari reeb markay isfiraar ay casaato liguruubin dhicitaan ilaa guruubin laga gaaro dhicitaankoodii kamaalin mid dhamaystiran oo saaxiibay wada dhacday saddexda wakti haddii aynu camimno xadiidkii imaam muslim iyo kayrkii wariyeen ee cuqbata bni caamir baa wuxuu ahaa nabigu wuxuu yihi halaatu saacaatin kaana rasuulu lah sal sl yanhaanaa can isalaati fiihinna saddex saacadood inaan tukanna nabigu waa naga reebi jiray wa an naqbura mawtaanaa fiihinna dadka naga dhinteen inaan asno wuxuu yihi xiina tatlucu shamsu baasiqatan xataa tartafica goorta qoraxdu soo baxaysa iyadoo ilaa ay ka kor noqoto wa xiina yaquumu qaa'imu dahirati xilliga ay bartamaha dahirada taagantahe istiwaha ah wa xiina tadayafu shamsu lilguruuri markay qoraxdu marti u noqotay isbaalka u dhigta inay dhacdo xataa taqruba ilaa dhacdo isagu bacda alcasri iyo bacda subxi kuma darin lakiin xadiida صixaax ee fara badanba waxay leedahay nahaa can isalaati bacda alcasri xataa taqruba الshams wa can isalaati bacda alfajri bacda الsubxi xataa taطluca الshams sababta laba jeer loo nahiyey saddex sabab waqti oo xadiidka cuqbata bna caamir sheegay cilada loo nahiyey salaada waa la sheegay dhicitaanka iyo soo bixitaanka fainahaa taطlucu bayna qarnay shayطaani wataqrubu bayna qarnay shayaan wey shaydaanka labadiisa gees bay dhexdooda ka dhacdaa oo intuu isku aadiyo waxiina idin yasjudu lahaa alkufaaru gaalaa u sujuuda dad baa qoraxda dhicitaanka iyo bixitaanka ku caabuda shaydaan bayna u sujuudaan oo isugu aadiya aduu salaadaada haba ku aadina xilliga duhurkii ahna faina jahannama tusjaru xiina idin jahanamaa la hurinayaabaa layidhi iyadana saddexdaas baa saas loo reebay ciladana loo sheegay haddaba awqaadaa waxbaynu ka soo reebreebi bacda salaati subxi waxba soo reebi mayno ka waqti ahaan bacda alcasri waxaan soo reebaynaa nahyigu wuxuu khaas ku yahay qoraxdu markuu midabkeedu isbedelo cadiinkeedu isbedelo kulkeeduna jabo way xadiid cali ka suganoo abu daawud iyo keyrkii wariyeen baa jira oo uu leeyahay nahaa can isalaati bacda alcasri ilaa washamsu xayatu murtafica qoraxdu inay weli nooshahay oy sarraysa maahane casar kadib waa la reebay kor la reeba marka markay hoos intay u dhacdo ay nolosha iftiinkii iyo cadiinkii wax iska bedelo jumcada istiwaha waktigaana waa laga soo reebay maalinta jumcada cinda fuqahaai shaaficiya waxay u deliishadeen laba arrimood ama saddexa ilaah mar waxay yidhaahdeen xadiid abi qataadaa jira o waa abu daawud iyo kayrkood wariyeen oo nabigu uu leeyahay qataada kariha rasuulu llaahi sala allahu alayhi wasalam asalaata nisfa anahaari ilaa yowma aljumucati maalinta jumcada marka laga reebo bartamaha maalintii in la tukada nabigu waa karhay abu daawud baana wariyey xadiidkan laakiin waa daciif oo marna sanadkiisa nin daciif oo lays ibn abi sulaym la yihahdaa ku jira marna sanadkiisu waa daciif labaadoo abi qataado saxaabi taabiciga ka wariyey maba soo gaarin oo waxba kaga maqan waxay yidhahdeen xadiidkaa daciifa noqdeen labaan ku xoogeynay mid waa xadiidu salmaan alfarisi radia allahu canhu wa ardaahu jumcada markuu ka hadlayay wuxuu yihi laa yaqtasilu rajulun yowma aljumucati ma soo qabaysto oo markaa iibi ahli uu soo taabto oo kadib masjidka uu yimaado uma yusallii maa kutiba lahu wixii alla u qoree salaadon la xadidin iska tukada uma yansitu aamunsitu aamusa idaa takallama alimaamu aakhirka waxayd ilaa gufira lahu maa taqadama maa baynahu bayna jumcati ukhraa baa loo dhaafaya xadiidkaa wuxuu yihi qofkii jumcada yimaada kadibna iska tukada xad looba qabanin kaa wuxuu kutusay bay yidhaahdeen arrintu saa inay tahay oon jumcadu ku jirin nahyiga waxaa saddexaad oo arrintaa tilmaamaya xilligii saxaabada ee cumar iyo kayrkii ibnu cumar wuxuu leeyahay salaada intaan u istaagnaa iska dheerayn jirnay ilaa khaiibku uu ka soo baxo layskumana inkiri jirin waxay dhaheen fa kaana ijmaacan sukuutiyan adugu arrin afraadna aan ku darsanayna bay yihahdeen dadku jumca loo yimid in la baxbaxana lama ogola guryada dhanna waa lagu hoos jiraa yaa zawaalkii horta istiwii la soconaya waqtul istiwaayaa la soconaya dadka cibaadaystaa la yidhi oo cibaadada salaadii baa ka mid a dadku waa mashaqa yidhaahdeen bax oo soo galo salaad markaa tukato kolba dadka sii dhexqaad oo fiiri haddana soo noqo haddana sii dhexqaad oo fiiri waxay dhaheen haadihi mashaqatun laa ya'ti sharcu bimiliha isaga oo kaleeto lama yimaada sharcigu taas oo kaleeto yidhahdeen intaa isku soo daro waktigulistiwahana jumcada ka soo reebta waxaa kaloo amaakinta ka soo reebtaa xaramka maka ka soo reeb iyo kacbada xadiidkii jubayr mucime nabigaa yiriha yaa banii cabda manaafin laa tamnacuu axada aafa haada albeyti aw sallaa ayata saacatin min leylin aw nahaarin xadiidka asaxayba wuxuu le nabigu reer bani cabdimanaafo beydka ilaahay qofnaha ka hor istaagina soo galay oo tawaafay ama tukaday saacad kasta haben iyo maalina haddaba makana ka reeb bay yihahdeen amaakinta isku soo ururiyo dhulkiiyo wadanka nahyigani maka ma khuseeyo xaramka ma khuseeyo ko ayaamtana isku soo celceliyo istiwuhu ma khuseeyo jumcaalinka jumcada ah oo isaga waa laga soo reebay awqaadda nahyigana isku soo celceliyo waxaynu ku darnaa bacda alcasr ilaa qoraxdu markay isbadashay hoos u soo degtuu ku khaasiyay nahyigu intaa marka laga soo baxo salaadaha laiska nahiyey waa kuwe waa salaadan sabab lahayn ama latii midii lisababin u sugnaatay muqadamin ka horeeyey kan nadri nadarkii lasii nadray weeye walfaaiti salaad sunno oo kaa tagtood qadaynaysa weeye lam tuxarami lama xarimo wakadalika almuqaarinu sababka la xiriira ka ragcatay اlwuduu'i wa taxiyati اlmasjidi wa salaati اlkusuufi id walistisqaa iyo wixii lamidka aha wey de salaat kufiy istisqa inda shaaficiyati waa sunna waajib maaha salaada sunanade taxiyadiina waa sunna yihaahdeen waajib maaha laba saddex isku soo wada daroo salaadaha haddii ay sabab leedahay nadar buu nadray bacda alcasri inuu tukado sabab bayladau tukan karaa ama nadar buu nadray casarba ha ku qaydine ilaahay waxaa haddii uu isiiyo waa dukan inaan salaad tukado siintii ilaahay siiye waxay ku soo beegantay siin wakti nahyiay ku soo beegantay wuxuu ilahay baa hadduu soo daaya qofkaas marka la soo daaya laba ragcad u tukan bacda alcasri baa qofkii loo soo daayay xabsigii laga soo daayay way ku soo beegantay soo maaha oo waxaan dhahaynaa waktu nahyi weeye maya sabab nadarahoo mutaqadim oo ka horreeyey bay leedahay wuxuu tukan jiray casarka ka hor afar ragcadood salaadii oo lagu jiruu yimid waa laga baxay afartii ragcadood gadaal ma ka tukan karaa waxay dhaheen haa salaatun lahaa sababun mutaqadim weeye nabiguba kuwii duhurka ka dambeeyey intii maalin laga mashquuliyey soo casarka kadib ma qadayninoo marka la weydiiyey waa labadii ragcadood ee duhurka ka dambeysay oo laga mashquuliyo gadaal ka qadaynaya ma dhihin salaad qadaa weyadana sabab mutaqadimay leedo ka horreeyey sababka muqaarinkaa xilligii nahyigaad masaajid soo gashay ama xilligii nahyigaad weysaysatay sabab muqaarin oo hadda dhacay wey dayixiibaaba madoobaaday ama qoraxdiibaa madoobaatay dayixii oon aragno ba salaad subax markaan ka soo dareernay baan isagoo madow aragnay ma tukanaynaa waxay dhaheen nacam haa qoraxdii baa markay sii dhacaysay madoobaatay iyadoo madow aan aragnay maxaa la sameyn ma la tukan haa isagana waa la tukan karaa bay dheh salaad lahaa sababun sabab mutaqadim aw muqaarin midku dooni ha noqdee waxaa ka mid a salaadaha sababka ah muqaarinkii buu sheegay iyagana oo rakcatay awaafi wa rakcatay awaafi ama rakcataa awaafi isagay qaarkood qoraan labada ragcadood ee awaafka ka mid a salaadii baad soo gashay laba ragcadood baad tukanaysaa waa tukan kartaa waase laba ragcadood goormaa tukan oo anu haddaan salaada casar ka hor awaafo labada ragcadood haddaan idhaahno shardi maaha in filxarami lagu tukado oon anugu xaramkii iyo masjidulkacbihii kala baxoon kala tago xaafadda ma ku tukan karaa fii waqti nahyi nacam wataxiyati washukri salaadu shukri ma tukan kartaa iyo sujuud shukri iyo sujuud tilaawadii waalkusuufi waljanaazati janaazada iyagu waxay yihahdeen imaamundir wuxuu soo guuriyey ijmaaca alculamaai ila awqaati nahyi bacda alcasr iyo bacda subx la tukanayo janaaza hadday timaado salaadsu markaan ka dareernay baamayd ilida laga soo geliyey ma ku tukanaynaa mise waxaan dhahaynaa dhinaca inooga dhiganaa qoraxdu soo baxdo xataa tartafica waxay le waan ku tukanaynaa casarkii markaan casarka janaazo ma lagu tukan karaa oo janaazada halkaa inoo dhiga salaada casar kadib baan ku tukanaynaa ma dhihi karnaa haa salaatun lahaa sababun wey wa xarami lkacbati kacbada xaramkeedii baa isna lagu tukan karaa wakti kasta oo laga soo reebayaa kannadri wa xarami lkacbati salaad baad kacbadii la timid oo xaramkii baa timid isagu wakti nahyiba malaho waa isaga wada tukan kartaa lxraami laa sunaa sunati lixraami ixraamka sunadiisu kuma jirto adoon xaramka joogin xaji cumro haddaad xiranayso ood bacda alcasri xirato ragcataynkii inaad suno xiranaysa ragcatayn ma sunna waxay idhahdeen maya bacda subxi haddaan xiran rabana ragcatayn muu tukan maya sababtoo a tastakni canhaa waad ka maarmi kartaa salaada subax iyo salaada casar laftooda aad kaga maarmi kartaa intaad diyaargarowda casarkii markaad tukato xiro ama ka hor baad xihan kartaa ama intaad diyaargarowdo bacda salaati alfajri markaad tukato kuwanaaba maqaamkii sunnada geliye xiro mid labada inaad inshaa u samayso u tukato ma bahnid kadib intaa wuxuu kaga gudbay awqaadii salaada makruuhada ahayd markuu sheegay kadib wuxuu u gudbay amaakinta salaada aan lagu tukan karin iyagana aan loo baahnayn halkaasaa ku diira insha casharkii habeen dambe ka bilaaban doonaa subxaanaka allah waxamdika ashhadu an laa ilaha illa anta astaghfiruka wa atuubu ilayk